waaxda arrimaha bulshada dowladda hoose ee magaalada boosaaso ayaa xaafadda sugeyd ka bilowday ololo nadaafadeed oo lagu soo celinayo bilicda xaafadda waxaana ka qayb galay ololaha nadaafadeed guddoomiyaha xaafadda sugeyd cabdiweli cali cartan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda hoose ee boosaaso iyo qeybaha kala duwan ee bulshada guddoomiyaha xaafadda sugeyd cabdiweli cali cartan iyo qaar ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda hoose ee boosaaso ayaa ka waramay ahmiyadda ay leedahay nadaafadda iyaga oo ka codsada bulshada inay ka qayb qaataan nadaafadda
nadaafadda iyo bilicda xaafadda si gaar ah maadaama ay suweydta ay ku taallo xeebtii muhiimka u ahayd magaalada istaraatiiji ah xilliyada jimcayaashaana loo soo tago dalxiiska bulshada muwaadiniinta booso ku noolna ay wakhtigoeda ku qaataan waxaan ku boorinayaa dadweynaha degan xaafadda suweyto inay ka shaqeeyaan nadaafadda xaafadda oo ay si hagarla'aana uga shaqeeyaan iyagoo isku duuban wuxuu dan ugu jirtaa bulshada wuxuu dan ugu jirtaa dadka xaafadda degan mas-uuliyad gaara ka saaran qof walba waajibaadkaaga gudo waxaan rajaynaya insha allah inay soo noqo markii ugu horraysa aan nadaafad ka samayno xaafadda suweyta aan ku soo noqnoqon doonno hadafkaygu waxa weeye in dhammaan xaafadda biyo kuluule ay noqoto xaafad laga ciribtiray qashinka waana hadafkayga aan doon inaan xaqiijinno mar labaad mar saddexaad waxuu mahad celinayaa dhammaan dadka ku dhaqan xaafadda suweyto sida quruxda badan ay maaragtay uga shaqeeyeen maanta sideedaad waxaa ololo ballaaran laga qabtay xaafadda xeebta suweyto ololahaas oo had iyo goor ahaan doona mid lasii derdergeliyo maanta keliyana uusu koobnaan doonin communitiga xaafadda waxaa ku boorinayaa in ay had iyo goor u heeganaadaan ciribtirka qashinka kana digtoonaadaan dadka keenaya inay iska difaacaan oo iska celiyaan haddaba haddii maalin walba qashinka la keeno maalin walbana la guro dhibaatadeeda leedahay dadka xeebta degan waxaa ku boorinayaa inay iska celiyaan dadka qashinka wada oo iska celiyaan oo macnaha isugu ogolaan in la dhigo xeebta wax qashina ama indhaha u xun oo dhibaato keenaya waxaa ee howlgalka ka qayb qaatay waaxda arrimaha bulshada guddoomiyaha shanta laamood ee biyo kulule ee dhammaan communitiga xaafadda suweyto ee maantana ololahani intaas ku kooban yahay runtii maanta ay taarikhdu tahay kow tobanka sideedaad maalin jimca ah waxaa bulshada xaafadda suweyta ku nool ay isugu soo baxeen banaanbaxay uga shaqaynayaan nadaafadda xaafadda si gaara bilicda ee xeebta magaalada boosaaso oo xaafadda suweyta ay tahay xaafadda uga ballaaran ee xeeb ee marto magaalada boosaaso runtii jiritaanka bulshada waxaa ku xihan in la helo nadaafad ee bulshadu ay si caadiya u noolaato waxay ku xidhan tahay inay nadaafadda ay helaan waxaan aad ugu mahad celinayaa dowladda hoose magaalada boosaaso gudoomiyaha xaafadda biyukulle guddoomiyaha laanta ee suweyta sida dabcan ay ugu hegan yihiin inay ka shaqeeyaan nadaafadda waxa ay barbilow u tahay bilowga cusub boosaaso sida ay u hayaantay waxaa ogtiin dhowaan doorashooyin baa laga yimi isbedeladii bay qayb ka tahay in la helo dowladda hoose oo ka shaqaynaysa nadaafadda magaalada boosaaso saasoo magaalo ganacsiyeed oo magaalo si kale hadii loo dhiga dalxiis ku fiican in xeebtaas la nadaafadeeyo nadaafadeeda laga shaqeeyo bilicdeeda waxa weeye kor loo qaado waxay sahlaysaa in bulsho badan usoo dalxiis tagto magaalada gudaheeda ku nool iyo kuwo ka baxsanba magaalada oo gobollada kale soomaaliya iyo dalka dibaddiisa uga yimaada maxaa yeeley meel qurux badan ayuunbaa dadku imaanayaan aad baad mahadsantiin baa leeyahay waan kaga mahad celinaya sida uga qayb qaadanaysaan nadaafadda waxaan rabaa inaan xoojiyo inaydan maanta keliya ku ekaysin bosaaso xeebteeda waxay u baahan tahay in aad gacanta loogu hayo xil gaarna dabcan layska saaro guud ahaan bulshadu ay ka shaqayso waa jimce dabcan waa maalin nasasho ah shaqsiyan waxaa ka mid ah dadka xaafadda biyu kulula degan waxaan maanta dabcan aan u soo kacay qalabka uso qaato waxa weeye inaan bilicda xaafadda aan kor u qaado si markaasi nadaafadayna caafimaadkeena kor u qaado waxaa inta qashan kuu jiro oo cudurkana kuu jiraa mar kastaan waa ka shaqaynaynaa si mudayacnaha ooga shaqaynaynaa bulshadeena dabcan ugu adeegaynaa magaalada boosaaso xaafadaha ay ka kooban tahay ayaa maalmihii lasoo dhaafay laga waday ololo nadaafadeed kaasi oo lagu soo celinayo bilicda magaalada